barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaafka soomaaliga ee v o a oo idinka aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban f m yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin axadda koob iyo labaatanka bisha juulaay ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo ayaa waxaa ka mid ah barnaamijka hibada hal abuurka oo marti uu ku yahay abwaan dhallinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti bulshoo sheeka bareer faji caylan bila joogin bilowgii u horreeyey ku abuurmay basaare biqilkii ka maqoolay muxuu waalidba anay baxdilaan u keenay tu yaroo baagga maraysoo ku barbaartay wanaagu beydkooga dhex joogto bilihii fasaxeegay hoodeed boorka agtiisa ka bilowday maqaaxi shaqadii baa lagu buuqay dadkii baa ku batay hoodeed baa ku baaqday balnay garab siiso heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idinkuga haynaa barnaamijkeenna duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay kuleel wata huur daran oo sabtidii shalay ka dhacay gobollo ku yaala dalkan maraykanka warbaahinta ayaa ku warramaysa in lixda qof ee u dhintay mawjadaha kuleelka ah ay ku kala sugnaayeen gobollada maryland arizona iyo arkansa saraakiisha caafimaadka iyo kuwa saadaasha hawada ayaa horey uga digay in kuleelka sabtidii iyo axadda maanta ah uu dadka ku sababi karo maskaxda oo uu dhiig ku furmo heerkulka magaaladan washington d c ayaa shalay ahayd celcelis ahaan sagaashan digrii oo fahrenheit ah laakiin maanta ayaa la filayaa inay gaarto boqol digrii oo fahrenheit ah waxaana intaasi dheer huur aad u daran oo uu kuleelka wato ugu yaraan toddoba boqol oo u badnaa waayeel iyo dad sabool ah ayaa u dhintay kuleel sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo sagaashankii ku dhiftay magaalada chicago dadkaas ayaa ahaa intooda badan kuwo aanan helin qaboojiye
xiisadaha ka taagan caalamka ayaa cirka isku sii shareeraya wixii ka dambeeyey markii iiraan ay qabsatay markab saliidda qaada oo britain ay leedahay kaasi oo marayay qaybo ka mid ah marinbiyoodka hormos dowladda ingiriiska ayaa digniin adag u dirtay tehraan balse jamhuuriyadda kacaanka islaamiga ee iiraan ayaa digniintan kaga timid britain uga jawaab celisay qabsashada markabka golaha awoodda leh ee sharci dejinta iiraan ayaa sabtidii sheegay in qabsashada markabka ay jawaab u ahayd tallaabadii britain laba toddobaad ka hor ay ku qabsatay markab saliidda qaada oo iiraan ay leedahay kaas oo siday laba milyan oo gaaloon oo saliid ah markabkaas ayaa markii ciidamada britain ay qabanayeen marayay meel u dhow dhulbiyoodka britain ee gibraltar ee xeebta koofureed ee dalka sbain dowladda britain ayaa u yeertay safiirkeeda tehraan ka joogay sabtidii shalay halka xogayaha arrimaha dibadda ee britain jerem hant uu sheegay in tehraan ay ku socoto waddo khatar badan
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa voice of america washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti kusoo diyaarisay sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel weliba ood naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka oo maalin walba waxaada xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxa uuna toddobaadkan idinkaga imaanayaa caasimada jabuuti anigoo ah sagal siciid faarax ayaana idiin daadahayn doonta barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaaynu kaga hadlaynaa sida ay u saameyso bulshada kale maansooyinka iyo halabuurka ay abwaanadu sameeyaan waxaana barnaamijka marti igu ammaanto igala qaybgalaya ibraahim bare cabdi oo ka mid ah dhalinyarada abwaanada ee jamhuuriyadda jabuuti oo maansooyin uu abuuray ay sababeen in ay qoysas ku dhismaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sagda saciid faarax baan ku salaamayaa sida quruxda badan leh eed igu soo marti qaaday barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a yaan kaaga mahad celinaya adiga iyo shaqaalaha v o da waan islaamaya anigu sagalay waxaan bilaabay taariikhda fanka in aan kusoo guda biiro way dheereed waxaan soo biiray labada kun iyo toddobadii hal abuurnimadeed u horreysana waxaan curiyahayd labada kun iyo afariyo tobankii marka waxaan ku xidhnaabay ahayd abwaan soomaaliyeed oo mataqaanaayey reer jabuutiya abwaankaasaan xiiseyn jiray isagaan xiiseyn jiray maalin maalmaha ka mid a ayaanu wada fadhiisanay wuxuu igu yidhaahayd ibraahimow waxaa tahay abwaane maxaad maad iska maad anaa iska ka qarisaa buu igu yidhaahayd markaasaan ku markaasaan ku yidhi may anigu waan xiisay waan heysay laakiin ma curno wuxuu yidhi ma laisku daydo inaan isku dayda laakiin baa weli baan kale ma jecli marka abwaankaas igu dhaliyey inaan bal isku dayo fanka soomaaliyeed inaan bal wax qayb ka noqdo wax curyo hal abuur noqdo marka kadib baan isku dayey labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd maalin maalmaha kamid a ayaan isku dayey inaan wax sameeyo hees baan isku dayey marka heeskii baan sameeyey isagaan ula togo markaa buu igu yidhi igaeg baan kuula markaasuu yidhi ibraahimow ha waxaan kuu sheegay waa kaa buu igu yidhahay marka taa kadib fanka anigu hidiraac baa jiro aabbaa gabyaa ah inanka iga weyn baa isagna mataqaanaa gabyaa ah marka waan hidaystay xagga fanka marka adoo hidow lahaa oo dadkii familkii ay ay qaar ka mid a ay sameynayeen oo walaalo abwaano aabba abwaan haddana adigu maad ogayn inuu kugu jiro laakiin markii abwaanka kugu dhiirigeliyey markaabay soo burqatay markaasay soo burqantaa anigu intii hore inigu dhex jiray maan moodan laakiin markuu abwaankaasi igu yidhi waxbaa kugu jiro markaasay soo ah waxbuu gaar markaasay soo burqantay suugaantaydu oon soo bandhigay oon soo bandhigay bulshada soomaaliyeed intii taqaanay marka hadeeta sidiisaan usoo hana qaaday ilaa imaka aan ku guda jiraa fanka imanka ilaa heesaha waxaa jiro aan sameeyey kuwa jacayla kuwa caroosiya adu waa dee imanka waan soo aad baan usoo koraya sagalay marka maalintii abwaanku kugu yidhi bal wax isku dayaad samaysay tii aad kow ku curatay aad oo kugu horreysay fankaaga ii sheeg waxay ka mid ahayd inan aan isku asxaab ahayn oo iyadna dhowaan caroos galayso bay qurux badnayd akhlaaqda iyo dabeecadna qofka ilahay baa siiya quruxna ilahay baa siiya iska hibe hibe ilaahay marka inatii waan isbaranay kadib isdhexgal fiican baa naga dhexay cilaaqaad wanaagsan ha marka inataasaan doonay inaan mataqaanaa bandhigo waxa qaabka ay tahay iyo qaabka sida ay wanaagsan tahay buritaankeyga inaan bulshada kale u bandhigo ayaan doonay marka xitaa aniga waxaan jeclaystay gabadha inaan da xidhiir cilaaqaad oo jacayl aan la yeesho laakiin waktiga ii saamixi waaye waktiga ii saamixi markaasaan de asxaabtaydii baan u bandhigo qoftani waa qof sidaas oo wanaagsan heesa marka iyadii baadabad asxaab ahaydeen haddana damac ku gala ma u sheegtay marka
ma sheegin laakiin heeskaygii baan inimadii kale ee asxaabteeda ahaa sarbeeb baan ugu sheegay anaa gabadhan waa sidaay u daymale anina oo mataqaanaa iska oo xaasid maad noqonoo haddaad adigii tiina ay dhici weyday waxaad tiri balbal dinkuna dee quruxdaa iyo sharaftaa iyo karaamadaabaa jirta he ha mugaan waxaa kamid ah siraadka cadceediyo sagaaloodka dirirka roob subaxyada ayay sifaheeda leedahay quruxdee suleykhya samirkii ayuubay sifaheeda leedahay sawjadii rasuulka saaxiib la noqoto soddonkii qur-aankiyo soonkiyo salaadina subax qulama dhaafa sankuneefle weeyo sagaalbay ku dhalato soomaali weeyo siman hooyadeed baa sinta bidix ku qaaday sidiiya u dhalatay siliciyo dhibaatiyo saxreen maarag allaa siiye hibade ininkuna u sacabtama baa ku jira heeska imanka wallahi taariikhda ma garana marka inimadii waxaad tiri gabadhii hadda waa la guursanaya yaa guursanaya talo inaan inimadii aan silaba joogin asxaabteeda ahayd oo mabeenkeen maase heeskaasi xitaa nala fadhiyey iyo imanka calfaday oo guursanay gabadhii marka maadaama gabadhu markii hore asxaab ahaydeen haddana aad istiri alleh maasha allah marwo bay ku qurux badnaan lahayd way socon adi way tiini way dhici weyday waa qadar wax kasta dadkii aad u bandhigtay qof ka mid aa jeclaaday oo hadda xaaskiisa ay noqotay xaaskiis ay noqotay iyadna heeskaa inaan soo bandhigay way maqashay ahayd xitaa miisas yahankayga anma ku xidhanahay ayaa yidhi heeska waan tumay ibraahim maan tumaayo waxaan kii baar ka joog bal hatumine aniga soo boodowni bal ka joog hatumine waan kuuro iyadaa loo sheegay waa loo yeedho way imatay markaasuu inankii saaxiibka haasa kusii daan bal waxaad samaysad gabadhan ka sharax markaa waan sharaxay oo way dhegaysatay iyadna aad bay igu farxeed laakiin ima odhan dee ma dareemino inaan yacna cilaaqaad jacaylay wax aan soo wado may ogaan iyadna anna uma soon bandhigin
dadku hadday ogaan lahayn qalbiyada dadka waxa ku jiro la akhrin lahaa wax badan baa adduunyada hagaagi lahaa wax badan baa adduunyada xitaa waxaa dhici kari laha inuu jacaylkaygaas hirgeli lahaa haa marka gabadhii sidaasaan ugu soo bandhigay ilaa imanka de waxaan noqonay asxaab inankii nala joogay markii yaa dhuuxa suugaantii iyaa damac isagu ka galay marka ilaahay heestaadii cabirkeedii gabadha ka sheekaynaysay isagiibay dareen kale ku abuurtay kale ku abuurtay wuxuu jeclaas inuu la sheekaysto ilaahayna uu qadaray wayna sheekaysteen calafkii dhowaan bay aqalgalayaan bishan kow ilaa tekegaan ka fidaa markaa kadib markaad asxaab noqoteenoo dee saaxiibkaaba ay calaf isku yeesheen ma u sheegtay markaas la kabsaanaa berigii waan ku yara damcay aada iyo aad waa ilaa xalagtada maan la kaftay miyaan ku lahaa gabadhii markii sidaas ahayn xaq baan kugu lahaayoo sidaasay ahayd suugaantii sameeyaaskan u sameeyey markii sidaa jacaylo aan kuu qabo ayaan u sameeyahayda laakiin imakana waxaad guursatay saaxiibkay igama dheeraan baan kuu dhahay marka n tii kuugu horreysay aad ku curatay n maasidii kuugu horreysay aad ku curatay qudheed waxay samaysay xiriir qurux badan oo qoys bay dhistay ba absolut haa n marka kadib abwaankan sidaa igu yidhi iyaa igu yidhi mar kadib muddo kadib igu yidhi maxaad kaloo samaysay burhaaniyo suugaantaadii kamid a waxaan warnay waktiga iska adag dee waxaa yidhi anigu suugaanteeda cabir habeen aan keliga isla fadhiyey ayaan sameeyey baan ku yidhi maaso kala oo mataqaanaa afrikada ka hadlayso wuxuu igu yidhi bal ibraahim maasada wax iiga sheeg waxaan ku yidhi maasadii waan kuu sheegay laakiin ma ahayd baan ku yidhi tujacayla waxay ahayd afrikadan iyo leese haa bulshada nolosha adag ee afrikada oo midbada midka kale ku maqan yahay yaan suugaan xalay ka sameeyey markaasaan suugaanti i maray bugooro markaasaan i maray waxay ka bilaamaysa galay xalay baan dood iskaga ku daalay waxaan dan mooday daryeel baa raadi idhi dan baa tiri meel ka eeg dad baa iska laalayay damiirkaa yidhi u daa allaha daa'imaa ku siinay wuxuu dadba lahayn iyo ilaahay ku siin dubaaqa anoo ka daalan anoo door dheda xisho dabnaha ka xidhay in daran iyaan idhi daacadaawe dib baa lai weydi iyaa danulaa la yidhi haa daacadani waxay dan intay dirataan ku yidhi halkii kugu arag dambaysay ka dayda ayaa layidhi waxaa ninkoo sheegaysa ma arag waxaan anaa doodoonideeda anaa dalandool u maray afrikadan wala dekayn dalkay joogtaan ku yidhi waxaa la yidhi danba haa daacaddii anaa doodooni waxaa la yidhi dan baa noogu jirin warkaygaa dood laygu yidhi waxaana sheegaysid annagaa nala soo geli run baan doodoonideeda damaadiya usoo qorqoray fariimaha doonistooda qofkii fulilhaa baan ku daalay haddana waxay yanaha fariinta ay fulina ayaan haddana ku daalay marka maase aada u ballaarna waxaad afrikada iyo nolosha afrika ka hadlayso markaasuu abwaanka saa eego wuxuu yidhi hideeto ibraahinow wuxuu yidhi adna abwaan baa tahay adna abwaan baan ahay fankeenino sidaa horan hama walaban inaku fanku waxaa la yidhi waa midi laba af leh marba dhinacee doontid baad u qasban qof kusoo jeedin inaan isku soo jeedin halkaa oon ka wadbigay dheh inankii sidaas markaan anigu damca waxaan uu iska soo buuqdhamaayo maan waan qoraayo kolba sidaan jeclaysto bulshada haddaan jacayl yaro xumaaday ku ay usan tahay waxyaabaha markaan arko ilan dadkiina asxaab marka dhalinyaro tahayna waa la wada sheekaysanoo hebel baa waxaa ku dhacay waxbaa dhacay marka sheekooyinkii dadkaad ka dhex sawirataa mar marka qaar way ku saacidaan asxaabta marka sheekeynayaan aada iyo aad way saacidaan xitaa asxaabtu marka ay sir leeyihiin ay sirtoodaasi mataqaanaa tu ayagba ka yar inay wax ka iftiimiyaan ay nacayaan waxay yidhahdeen ibraahim baana la fadhiyo sheekadeenna abuu wax ka samaynay balan ka fogaano intu wax ka samayn ha ka fogaano inaan u bandhigin qofkii u baahanay wax kusoo dhaceenna u yimaada saas sidaasa igu dhacdo ee bali cabir marka waxaan waanin kareen waan waaniyaa oo waan siiya waano waxaan uga qaban karaan behes aanba aan maaso ku aan yanaha aan say ku garab siinin waan ku garab siiyaa adu aqal celin baan u biiriya qofkii yimaada marka noloshu sidii waada hora dadkii hore ay u dhaqmeen iyo dhalinyarada inka u dhaqmeen isku mid maahan way kala duwan yihiin waayadii hore ma jireen nin gabadh wuxuu siiye yidhahdo waxbaan ku siiyee dee bedelkayga isii yidhahdo ma jira lakin imaka way dhac maasadanba maanta ka hadlayso waa wiil gabadh ay wada sheekaysteen marka gabadha habeenka laisku tegana dad baa jira casho u qaado soo mataqaanaaye afafite haa marka ninkan gabadhan marka biligii hore marka waxaad ka samaysay bulshada dhalinyarada xiriir ku dhex marayo xiriirka dhex marayo marka anin baa dareen ahaan cabir bulshada maanta jacaylan bilajoogin baa magaceega ugu magac daran ahayd waxay bilaamaysaa bulshada sheeka bareefa jacaylan bilajoogin bilowgii u horreeyey ku abuurmay basaare biqilkii ka magoolay muxuu waalidba anay bahdilaad noo keenay tuyorobaaga maraysoo ku barbaartay wanaagu beydkooga dhex joogto bilihii fasaxeegay hudeed boorka agtiisa ka bilowday maqaaxi waa boorkaa dooraale shaqadii baa lagu buuqay dadkii baa ku batay hudeed baa ku baaqday bal inay garab siiso waa yar gabadh yaray gabdhuhuna laasi markay meel tegan waa isku soo hagaajiyaan yartu baarisana yartu beer nugula waxaayo bilicdeeda baal cadceeda lamuudaha kusoo booday baskii raggii boorhka lahaayee baabuurta raray waxaayo boqolaalo bariiskii kala waayey ay islaantiisa bakaday biyo keentaami barta kuga istaagtay shaqadii bay bilowday biyahay kala siisay bariiskay u kala dhiibtay badankooga raggii kii bildhaansadayba iska dhaabiyekeena bariiskii liq waa saa u eegay waa qurux badna si fiican ba soo labisat wiil kastoo bilic foole xuu beerka gashana baaradaas bartaan wiil barbaartu taqaano baahidii dumar hayso wixiisii ku berjiyey iyo odabo isbarteen gabadhii way nasiib daran tahay bilowgii u horreeyey wuxuu baaqa kusii bilicdaadee nuurkuma biyihii samsamka ma badweyntaad ku jirays haa beenbug waqra ma badweyntaad ku jiraysay maanta kaa soo bixiyeen ma baarii baad deganayd sawdi beerka waxyeelay naftaydii barafeeyey wiil bale sheeg magacaaga waxay tidhi isma adkaynba waxay baaqa ku siisay bilan waan magacaygu balbalaana galaayo bakaduus barbarkeega ee adoon been ku darayn ii bayaami markaagoo balisheeg magacaaga bay ku tidhi wuxuu baaqa ku siiyey barkhad waan magacaygu balbalaanan galaayo xayaablay bartankeega waa laisku soo dhadhawaad waa isla balbaladi bilanay baxsanay buu yidhi intaan baarraaween barasho aan la wadaagay ma bildhaansan hortaa midaan barbarkaaga dhigon bilo aan isdhalo bilan woo dhiga tahay aqoonteen maanta bilownay adoo baaxadu yeel bilan caawamaan kulanaaba ku yidhi ismaadkana waxaa ta barkhada u kulankanah ku buuxa sideedii warkayga ugu baaqday wuxuu baaqa ku siiyey baliishag lambarkaaga bidixday uga dhiibtay ballantii isku raace hiddid waxay dhahan waa noo sideedda ballanta si waxay u boqooli beled aada u shisheeyo ama ay u baxayso dalxiis dharkay kii u baasaayo baacweyna isku taagtay xaragad xaragad ilaa ninkan waa balaafo been buu sheegaya buu sheegayaa dharkay kii u baasaayo baacweyna isku taagtay barkhadoo isla buuqooynan maanta berjiyo dhowr baabuurra xamaalaha ku sugaya balaas waa nasiib daran tahay waaba xamaal nin keliya oo wuxuu ka shaqeeyaa Wa- boorkaaba alaabta ka xamaala balaasku dhiibayntii telefoonka waxaa isla bakaada ay bislaatay dhigtaa barbarkaa iska taagtay balaasku uga qaaday baas daawo la shiilay intiiuu bax ka buuxshay biyaanan furinna badaxdaa ugu qaaday bakaaduus barbarkeega barakaadka agtiisa meel bildhaan qofba joogin bayibuu u baaxshay baastadiibuu u ballaadhshay biyaan loo racashay biyihii dika siisay baratakoolka midigna beersalaax buu ku bilaabay bilan way is adkaysay sidii ruux baqay haddo baal isku buurtay barkhada iga daa farahaaga baroor baa u bilowday wuxuu baaqa ku siiyey cashadaad budushay iyo biyaha dejisay ma barh baad ku lahayd wuu ka maganayaa moogta wuu ka maganayaa bal sii beddelkooga buuli alla bilaahi caleyk beybi mabaad baad iga qaadiya baroor baa u bilowday inan waa ruux bedelaa dharbaaxu buu ku siiyey
marka waxaad kaga hadlaysa waxaad ku cabiraysay gabdhahan iyo dhibaatada ku dhacda xilliyada ah iyo raggu say u kala duwan yihiin si u kala duwan yihiin ninkan wuxuu ahaa habar nacas oo cashadii uu gabadhan u qaadayba u sheegtay oo wuxuu leeyahay sii haddaan dee inaanku daadoonaysa beddelkeegi ma barh baad ku lahayd bal cashadaad budashay biyaha dejisay bal sii beddelkeegi marka waa carqaladahan dhallinyarada dhex maro maxaad oran lahayd gabdhaha marka waxaan gabdhaha odhan lahaa horta dhaqankeena soomaaliyeed kuma jirin gabadh wax loo qaado oo laga magto kuma jirin marka habluhuna nin ay isgaranayn inay raacaan ay meel la tegaan dhaqankeenna way ku yarayd marka waxaan odhan lahaa hablaha dad raggu waa bahalo ee yacnaha is- dho- iska ilaalisha ayaan waana aanu siin lahaa ragguna waxaan odhan lahaa habluhu waa walaalihiin magtaa eed ka maganaysiin wax ka daaya baan odhan lahaa sagalay Een, sida fiican ead igu soo marti qaaday barnaamijka dhallinyaradana waan kaaga mahad celinayaa Een, shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o da gaar ahaan qaybta afka soomaaliga intiinaba waan wada salaamayaa iyo daadihiyaasha barnaamijkaba aad baan iiga mahad celinaya sida quruxda badan leh sagal v o eda taageerad u tahay aad iyo aad taageera ilaa labada kun iyo toddobadii baan ku xidhnaa waxaa jira weriyaal aan gaar u xuusiyo marka ay warramayaan een, dhegta u dhigo way ku jiraan maanta waxa ay tahay fursad qaaliya iyo farxad bay tahay inaan ka qayb galo idaacaddan xiiseyn jiray inaan maanta barnaamijka la qayb galo waxa ay tahay farxad isagale waana ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka toddobaadkan waa nageyntaa waxaana barnaamijka martiigu ahaa oo igala qaybgelayay ibraahim barre cabdi oo ka mida da'yarta halabuurka ee dalka jabuuti anigoo sagal siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysay taniyo intaynu mar kale barnaamij noocan iyo kalaa ku kulmi doono haddii eebbaha awoodda laga helo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay isma dhaafno
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo magaalada jabuuti ee caasimada jabuuti noogu soo diyaarisay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa hagaag dhegaystayaal waxaan ku bilaabi doonaa sbain suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxda real madrid oo ciyaaryahano dhowr ah soo iibsatay xilli ciyaareedkan ayaa waxaa la sheegayaa in ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee lagu magacaabo great bail uu ka tegi doono kooxda kadib markii ay isfahmi waayeen macalin zaynadiin zidan cabdulqaadir maxamed mursal ayaan oo warkan soo aqriyey ayaa ila fadhiya cabdiqaadir maxay isku hayaan zidan iyo beyl in dhowaalaba beel kuma uusan qanacsanayn hanaan ciyaareedka ee kooxda real madrid beel wuxuu isku arkaa laacib weyn oo lacago badan laga soo bixiyey run ahaantii wuuna yahay markaad fiirisid heerka uu kubadda cagta ka gaaray laakiin dhibaato dhaawac ayaa soo wajahday taasoo kaliftay in booskii uu ka ciyaari jiray ama kooxda uu boos joogta ama ka waayo zidaan ayaa soo laabtay awalba uma uusan ahayn qorshaha ciyaareed ee zidaan qayb kama uusan ahayn beel haddii aad xusuusato zidaan wuxuu ku ciyaari jiray isco iyo asensio iyo lucas vasquas iyo ciyaartoyda noocaasu ka doorbidi jiray badanaa bedel ayuu ku keeni jiray ama beel waa la bedeli jiray marka soo laabashada ee tababare zidaan waa la dareemayay in beel aysan u wanaagsanayn sidaas daraaddeed wuxuu rabaa meel uu ka heli karo safka hore uu qayb inuu ka noqdo taasoo hadda ugu sii jirtaba in la keenay laacibka eden hazad oo chelsea ay kala soo wareegeen iyadoo awalba kooxda ay joogeen isco iyo asensio marka waxaa la leeyahay hadda beel ma heli doono bas joogto ah qof kastana tababarka iyo hanaanka iyo kooxda dhan ayuu ka gartay marka waxaa la leeyahay wararka soo baxaya in kooxdiisii hore ee tottenham uu ku laaban doono halkaas oo waaye ciyaareed oo wanaagsan uu kusoo qaatay laakiin tottenham naftigeeda waxay ka fikiraysaa mushaarka laacibkan oo aad u sarreeya oo laga yaabo in qolka labiska kooxda tottenham uu rabshado iyo hinaasa ama maseer uu ka dhex abuuro sidii haddaba ka dhacday manchester united markii alexis sanchez la siiyey shan boqolo kun ay bogba iyo daheya iyo ay ka hinaaseen keliyii tottenham ma ahane manchester united iyo bayer munich ayaa la leeyahay waa ay doonayaan marka laakiin maadaama tottenham mushaarkiisa uu ku adag yahay waxaa laga yaabaa in manchester uusan waxba la noqon maadaama ay tahay koox lacagaysa waa runta laakiin tababaraha cusub ee manchester united oligan solshar laftigiisa wuxuu rabaa ciyaartoy da'yar oo qiimo hoose oo gaajaysan inuu keeno meesha hadda waxaad ka garan kartaa gaajaysan markaan leeyahay yacni guusha raba mushaar yarna ku qanacsan daniel james ayuu keenay oo oo kow iyo labaatan jir ah oo lacag ka yar boqol kun qaadanaya marka weli doodii sanchez ayaa manchester ka dhex waa ka baahi badan yihiin dhinaca kubadda markaiyo guulaha iyo guulaha waayo isla weynina kuma jirto sidoo kale qab kuma jiro bayer munich sideedaba waxay real madrid ayay sirsirataa ayaa laleeyahay james rodrigas ayay hore u haysteen ay amaha ku haysteen haddana waxay rabaan in beel ay amaha ku keensadaan iyadoo ay mushaarka qayb ka midana real madrid bixinayso marka taas real ma ogolaan doonto waxay rabtaa markan inay beel fasaxdo qiimaha rasmiga ciddii siisa beelna mushaarkiisa ayaa aad qaali u ah taasaa waxay keenaysaa in tottenham weli ay kacaga jiido laakiin waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in garet beel uu aado kooxda b s g oo dalka faransiiska waa suuragal dooqyada uu haysto ayay ka mid tahay waa tahay real madrid zaynadiin zidan waxaa laleeyahay kooxdii waxa uu ka dhigayaa koox wada faransiis ah ee ciyaartooy faransiis ku hadla oo dhowr ah ayaa kusoo biiray sida ciyaaryahan kala yidhaahdo hazard oo ah nin u dhashay belgium balse laakiin ka yimid qaybta faransiiska looga hadlo iyo laacibka kale difaaca ka ciyaara ee uu faransiiska ka keenay horey waxaa u joogay benzima
iyo varan aad iyo aad marka waanu arki doonaa xalayna waxaa ka badisay real madrid kooxda bayer munich ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday magaalada houston ee dalkan maraykanka waxaana lagu garaacay saddex gool iyo gool marka zidaan wuxuu ku bilaabay guuldaro guuldaro ku bilaaba haddii aan gadaal oga daro dhegeystayaasha james rodrigas oo real madrid ay leedahay milkiyadiisa oo bayer munich jooga ma raba inuu kusoo laabto real madrid waayo dhinaca talyaanigan aadi doonnaa suuqa kala iibsiga ilaa hadda waxaa ugu cadcadaed yuventus oo keentay laacibkii ugu wanaagsanaa yurub xilli ciyaareedkii aanu kasoo gudubnay dileyd sidoo kale waxay si baaca xurta ah ku heleen ciyaaryahankii b s g u ciyaareeyey rabio iyo weliba ciyaaryahankii hore ee arsenal laakiin milan iyo inter haddii aan milan fiirino milan waxaa laleeyahay saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ayaa waxaa ku wajahan oo ay keeni doonaan laacibkii noqday xidig u wanaagsanaa qaaradda africa intii u socday koobkii qaramada africa ismaaciil bin naasir oo u ciyaaraa algeria iyo kooxda imboli marka lix iyo toban milyan oo euro ayaa la leeyahay ayay ku iibsanaysaa marka muxuu kusoo kordhin karaa heshiiskaas waxaa la leeyahay inuu dhacay ayaaba warar soo baxay ay sheegayaan oo loo malaynayaa maadaama kooxdiisii impoli ay heerka hoose u laabatay binasirna uu yahay laacibkii ugu wanaagsanaa tartanka koobka qaramada africa ee afcoon ac milan ayuu ku biirayaa marka benaazir waxaa loo arkaa hantida ugu weyn ee algeria ka dhex muuqatay sanadkan koobkii qaramada africa marka ay ka qaybgalayeen sidoo kale wuxuu leeyahay astaan hogaamineed qadka dhexe marka ay noqotan waxaa lagu tilmaamaa inuu leeyahay qaab ciyaareedka ingalo kante iyo Gattuso, hadda wuxuu- gatuzo iyo makalele oo kale inuu dadka soo xusuusiyey marka ac milan siyaasadii ahayd in ay lacago badan suuqa kala iibsiga geliso ayay bedelaysaa Eh, yazidin in la dhaho ayaa hadda gacanta ku haya oo maamulaya siyaasadooda dhinaca ciyaartoyda iyo suuqa Eh, wuxuuna rabaa in ciyaartoy da'yar oo sida aan sheegayna gaajaysan oo guulaha raba oo dhiigga shubaya inay keenaan beddelkii ay keeni lahaayeen ciyaartoy qiimo sare ku fadhiya mushaar qaali ah ka qaadanaya haddana qab uu ku jiro tusaale ahaan marar waxaa dhici karta ciyaartoyda ay ka jiifto ciyaarta isagoo qof laacib fiican oo la yaqaano ah waxaa loo baahan yahay in la bedelo hadda yurub kooxihii waxay noqdeen qofkii la bedelo inuu xanaaqo ugu dambayntii marka dhegeystayaasha waxaan ugu darayaa liro sane oo u ciyaara kooxda manchester city ayaa diidan inuu qandaraas cusub saxiixo guardiola wuxuu leeyahay waa ka rajo qabnaa laacibkan waxaa doonaysa bayer munich laakiin sanadkii lasoo dhaafay safka koowaad kuma uusan jirin taas ayuu ka caraysan yahay waa mahadsantahay cabdulqaadir mursal oo ila falanqeynaya wararkii ciyaaraha dhegaystayaal intaa ayay ciyaarihii inagaga dhigan yihiin balse kaalmihii heesaha ayaan jaleeci doonaa waxaan idinsoo qabanay heesta riyo iyo codka macaan ee maxamed suleymaan tubic
يدي حالك وميزته راح عن الوجود والكيابي راح عن الوجود والكيابي راح عن الوجود والكيابي إلا أنت القرش ملايين Thank وقتي ولنا قراني ربتي Thank you.
heestaasi macaan ee riyo iyo codka hallaasiga ah ee maxamed suleymaan tubic allahu naxariistee waxa ay gebagabo u tahay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa duhurnimadan inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan
aniga reer ilmo